dalka jabuuti waxaa ka socda howlaha loogu diyaargaroobayo codbixinta doorashada baarlamaanka ee dalka ka qabsoomi doonta maalinta afar iyo labaatanka bishani february labada kun saddex labaatanka oo ah maalinta beri oo jimcaha iyagoo dadweynaha ay soo dooran doonaan xubnaha xildhibaanada fadhiisan doona shanta sane ee soo socda golaha baarlamaanka sagaalaad ee jabuuti dhinaca kale waxaa kusoo qulqulaya dalka goobjoogayaasha caalamiga ah ee u xil saaran kormeerka iyo korjoogteynta qaabka ay u dhacayso codbixintu waxaa orkan inoo haya ramadaan muuse howlaha loogu diyaargaroobayo codbixinta doorashada baarlamanka ayaa si xoog leh uga socda dalka jabuuti iyagoo dadweynuhu ay safaf ugu jiraan si ay u qaataan kaarasha codbixinta goob ka mid a xarumaha laga bixiyo kaarasha codbixinta ee aadka u ballaadhane dadweynuhuna ay sida fara badan u degan yihiin oo aan maanta booqday waxaan kula kulmay dadka oo si xoog leh u qaadanayay kaarasha codbixinta maamulaha xafiiska arrondismonka labaad ee magaalada jabuuti haybe xaareed gadiid ayaa iga warramay siday u socoto hawsha kaarbixintu
haddaan ahay guddoomiyihiisii waa xaruntii ugu ballaadhnayd ee magaala madaxda jabuuti aad bay u socotaa diiwaanka dadka doorashada soo doonanaya kaarkii codbixinta xoog ayay u qaadanayaan meeshanoo ah xarun xoog u ballaadhan toban dugsi oo xarumood baa laga codeeyaa intay hoos timaada dadweynaha ka codeeyana waxaa weeye ilaa ku dhowaad laba iyo afartan kun dadka u badanna way qaateen ilaa maanta boqolkiiba toddobaatan way qaateen kaarashooda intii hadhayna waanaga wadnaa oon ku jirnaan haddii laydhaa dhammaystirteeda si aan u gaadhsiino intii hadhayna adiga arkaya xoog ayay u ballaadhan tahay dadku xoogna waa kuwa u qaadanaya sidoo kale qaar ka mida dadweynihii soo doontay kaarasha codbixinta oo aan halkaasi kula kulmay ayaa iyaguna sidan iigu warramay anaa cabdiraxiim cali cumar baa la idhahdaa anigoo wallaahi ku qoran xaggan arondismooga labaad ka qaato weligey oo aabbahay awowgey dadkayguba ka wada qaadan jireen xaggan unbaan aniguna ka qaataa maanta duu aniga soo doontay de meelkaa kala joogsadaa balalaay bal waan yar samri intay dadku dee yar kala dhammaanayaan adiga rabadaan oo arkaya dee inaa saamka ku jira dee bal waan eeganaa bal de aduu waktigay doontaa igu qaadantay maanta buuqa waa ka fajaxsan yahay magacaygoo saddexan waa samaale cilmi suge kaarkii baan soo soo doontay codbixinta waxaan u imid xaggaan inaan dee wadanimadayda caddeeyo oo kaarkii codbixinta aan soo doonto oon kaarfutaaga qaato kaarkii waan qaatay waan haystaa kaarkii dee waajibaadkii iyo xaqii wadanmasaarmaan dee gudanaya inaan dee footay beritoole dhinac kale waxaa kusoo qulqulaya dalka jabuuti goobjoogayaasha caalamiga u xil saaran kormeerka doorashada iyagoo kala matelaya qaybaha midowda afrika igad jaamacadda carabta iyo ururka iskaashiga wadamada islaamka goobjoogayaasha ayaa si isdabajooga ula kulmay maanta labada dhinac ee ka qaybgelaya doorashada ee kale ah isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee u m p amba u m p ee xagga dowladda iyo xusbiga mucaaridka u d g amba u d g iyagoo dhammaantood isla gartay sida wanaagsane ay u socdaan howlaha loogu diyaargaroobayo codbixinta doorashada baarlamanka ee maalinta beri ka qabsoomi doonta jabuuti rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti